tobtee deentee furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin innaga oo wacyigelintii ku jirna cudurkii covid runtii ahaa cudur caalami ah oo dadkao dhan wada gaaray ayaa waxaa jira baryahan furfurnaan xagga safarada in diyaaradihii dibadda ka imaanayay meelaha qaarkood la furay taas oo keeni karta in cudurkii uu yani faafo waxaa loo furay diyaaradahana yani dadku say tilmaamayana ay tahay xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda arrimahaas iyaga aan ahayn xagga caafimaadka taas marka waxay dadka ku waajibinaysaa maadaama safarka yani meelo badan la maraayo qofka safrayo marka inay muhiim tahay inuu is-ilaaliyo naftiisana ilaaliyo qoyskiisana ilaaliyo dadka banaanka imaanaya dadka banaanka aadaya maadaama caafimaad ahaan aan la dhihin cudurkii laga baxay waa la dabargooyey inuu weli jirana ay muuqato mas-uuliyadda caafimaad qof walba ay mas-uul ay ka saaran tahay marka in diyaaradihii ay furmeen macnaheedu kama dhigno in cudurkii laga adkaaday ama cudurkii inuu dhammaaday dowladihii markii ay ku rafaadeen xagga dhaqaalaha kala xirnaanshaha dadka ayaa waxay go-aansadeen inay iska shaqaystaan oo diyaaradihii ay dib usoo celiyaan ayagoo dhinacii caafimaadka aan ka fiirinin ee ka fiiriyey dhinaca dhaqaalaha taassaas daraadeed waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah haddii taasi ay dhacdo oo qofka bannaan ka yimaado oo kale in qofkaas isaga ah yacni sidii taxadarka uu muujin jiray markuu banaanka joogo kale uu muujiyo ehelkii iyo qaraabadii markuu u yimaado inuu yani taxadar muujiyo oo salaantii iyo habsiintii iyo yani bal in yani laiska ilaaliyo hayal lama garan karo in arrintaas iyada ah ay gudbin karto oo yani qofkii inuu qabayo in kale saas daraadeed yani in aad iyo aad loo feejignaado ayaa waxyaabahan socda ayay inagu waajibinayaan cabsida la qabo waxay tahay maadaama weli uu jiro wadamada qaarkoodna oo intuu dib ugu soo laabtay oo dadka qaar ay isdhahayaan maalan mar haddii uu yani ka yaraaday haddana inuusan dib usoo laabana loo malaynayay la arkay wadamo intuu markii hore maray haddana iskoolaadka intay furteen haddana dib uu usoo cusboonaaday taas oo keentay marka inay arintaas iyada ah ay dib haddana u xiraan iskooladii iyo yani taas oo runtii ah arin kutusaysa khatarsanida cudurkan aan la dhayeelsan karin dhici kartana inuu habab cusub uu la soo baxo marka inaan marna aan loo qaadanay wixii inuu dhammaaday taxadarkii in lagu sii jiro dadka in la badbaadiyo hab kasta oo cusub oo soo baxa in lala falgalo khatartu intii hore way ka badan tahay oo dadku markii hore way kala xirnaayeen waxay u kala xirnaayeenna waxay ahayd waddan walba inuu dhahayay bannaanka yaan lagaaga imaanin haddii waddankaaga uu ka dilaacayna wadankaaga wixii ku jira haiskula jiro laakiin yaan wax kale lagu soo darin wadamada in banaanka looga imaadana ay diidayeen dad banaanka ka yimid oo cudurkaas qaba aysan idiin soo gelin marka markii hore taxadar weyn ayaa jiray oo dadkii waa la kala xanibay laakiin haddana markii dhaqaalihii loo fiiriyey oo saameyn uu wadamadii ku yeeshay qaarkood waxay go-aansadeen inay iska fasaxaan diyaaradihii oo la socdo ayagoo ka fiirinaya dhinacaas dhaqaalaha ay ka helayaan laakiin haddana dhinaca khatarta caafimaadkana weli ay taagan tahay saas daraadeed yani mar walba in laisku baraarujiyo waxay tahay in yani aan loo qaadanin cudurkii inuu dhammaaday oo taxadirkii la sameynayana in mar walba la sameeyo inay muhiim ay dadka u tahay marka baaqay ayaan ku celcelinaynaa marar badan aan ku celcelinaynaa sababtoo ah waxaa la arkayaa meelaha qaarkood oo dadku ay u maleeyeen cudurkii inuu dhammaaday oo noloshoodii caadiga ahayd ay kusoo noqotay cudurkiina inuu weli jiro calaamadihii meelaha qaarkood laga dareemayo marka qofka markaas hadduu ku leeyahay weli arrinta ma dhammaanin isjiray haddii laisleeyahay oo wax wanaagsan oo u baahan in la dhiirigeliyo aada u fiican saas daraaddeed baaqyada ay jeedinayaan khubarada caafimaadka kuwaas ayaa wax lagu qaadan karaa diyaarad la fasaxay ee bannaan ka imaatay in cudurkii dhammaaday loogama qaadan karo dhakhaatiirta hala dhegeysta warkooda ayagu hadday yidhaahdaan cudurkii wuu dhammaaday oo wax la taaban karo lasoo saaro oo yacni caalamkao dhan isa wada qiraanna waa si la rabay oo markaasi go-aankaasa la qaadanaya haddii laakiin ayagu ay baqdin weli muujinayaan weliba walaac ay kusii darayaan oo ah taxadirkii hore wuu yaraaday dhaqaala ayaa la raadinayaa caafimaadkii looma danaynin caafimaadka hala ogaado dhakhaatiirta ay weli saas leeyihiin warka qaadashadale waa midka dhakhaatiirta kaas ha loo dhaganuglaado hana laga warhayo ayagana ha laga sugo go-aanka ugu dambaysta ah ee cudurkaas inuu dhammaaday kadibna markaas ayaa la qaadan karaa tallaabooyin caadi ah inta sidaas laga gaarayana qof walba meesha uu jooga taxadarkiiya wax kasii wado waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginay